Magaalada Jowhar oo ah magaalo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya, waa magaalo si weyn looga beero qaraha iyadoo gobolkani uu caan ku yahay wax soo saarka beeraha oo ay ku jiraan miraha sida qaraha, cambaha, iyo mooska. Ganacsiga qaraha wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nolosha bulshada magaalada Jowhar isagoo si toos ah iyo si dadbanba ugu xiran dhinacyo badan oo nolol maalmeedka bulshada ka raadsata. Qaraha laga soo saaro Jowhar waxaa si toos ah loogu iibiyaa suuqyada magaalada, waxaana lagu iibiyaa ganacsatada yaryar ee ka shaqeeya iibinta miraha. Suuqyada waaweyn ee Jowhar sida Suuqa Weyn iyo suuqyada kale ee xaafadaha ayaa ah meelaha ugu badan ee ganacsiga qaraha lagu iibiyo. Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka qaraha keena gudaha magaalada Jowhar, wuxuuna ka warbixiyay sida uu noloshiisa ugu maareeyo iibinta qaraha. Wuxuu sidoo kale sheegay qeybaha uu ka baxo qaraha ka soo go'a gudaha magaalada Jowhar.
Qarahiisana waa weyn yahay, geedkiisana waxa waaye si fiican u tar. Faransiiska waa dhal badan yahay laakiin waxa waaye yar yar waaye. Balse hadda xilligan waxa waaye qaraha dhanba qabowga asu diida waa ma waaweynaa kariba. Oo unugu Soomaali haddaan nahay abuurka ma haysano waxa waaye wadamadaas aan ka keennaa. Wadamadaas aan laga keenaa laakiin hortiisa ku qoran waxa waaye dawlad walba uu magac erey Ingiriisaani u qorata. Hortiiska waaye gaduudka. Gaduudka hortiiska waaye. Xilligan aad u fiican yahay oo roob soo dhow yahay oo kuleylka oo dadka si fiican u qaado og yahay dadkii dadkii waxa waaye xaafadaha iyo degmooyinka u wada qaataan qof walba gaariga yimaado meel aad ka rogsato male laakiin xilliga hore qabow baa jira qabowga dadkana ma jeclo xilliga kuleylka uu fiican inkastoo hadda keliyahan uu sifeeyo qoraa uu fiican yahay dadka magaalada gato waxaa kaloo jira dad iska danyaraha jiro oo kaloo suuqa sii gelsho kasii shaqaystaan siya aniga oo galabtii baase iska keeno dadkaas oo jeexo oo suuqa sii gelsho toban iyo labo toban aan lagu siiyaa ma qara dhebel oo hal doolara ma ka keeni karaanoo waa jeexjeexayaan marka qarahan tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay xilliga oraxeedka oo deyrta uu ku fiican yahay maana xilliga xagayga waxa waaye jiridiisaa badan durkiisaa badan qaran hadda amaha ku gadowayno waxa waaye kala bar waxa waaye waxaa saameeyey cuncunaha saameeyey kalabar cuncunaha saameeyey inta kale laakiin oo qaraha laakiin oraxeedka soo baxayoo kale waxa waa qara nadiif waa halka yar halka weyn waa isula wada midoo waxa wax jirtaa ma leh oo caya marka wiik waxaa lagu siiyaa toban toban iyo labo adiga nus doolara ugu badan halaha lagu siiya qaraha suuqa la gelso nus doolarka ugu badan maxaa waaye maalinka khamiista iyo jimcada maalinka Ganacsiga qaraha ayaa laf-dhabar u ah dhaqaalaha bulshada magaalada Jowhar isagoo ah ilo nololeed muhiim ah oo kor u qaada nolosha bulshada gaar ahaan beeraleyda iyo ganacsatada yaryar.